الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah howlgalla khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qayba ka mid ah wilaayaadka dalka faahfaahin ayaan idinkaga haynaa kataayib al akhbaariya oo soo saartay caawa qaybtii sideedii tobanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee dhowaan ka dhacday wilaayaadka islaamiga golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay oo caawa go'aan ka gaaraya mustaqbalka ciidamada afrikaanta ee soomaaliya ku sugan iyo suurtagalnimada howlgal cusub barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa maamulka riddada somalilan oo quudareynaya inay dhammaystiraan heshiiskii xaaraanta ahaa ee muuse biixi uu la galay dowladda itoobiya wilaayaadka bakool iyo hiiraan oo xalliyey khilaaf dhiig ku daatay oo dhex maray laba beelood oo wadadega wilaayaadkaasi kelimaadkii laga jeediyey kulan lagu soo afmeerayay xalinta khilaafaadkaasi ayaad maqli doontaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا
waa hagaag aanu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda saari doonno howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay ka kala dhaceen qaar ka mida wilaayaadka dalka haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii hadalhaynta waxaana la diyaara walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad een xubinteenna hadalhaynta warbaahinta waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga een faafareeb waxaan ka guud maraynaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay maanta ku qaadeen isbaaro murtadiinta u tiilay gudaha magaalada buulamareer dhimashadu waa laba murtad agab kala duwan oo kuwa ciidanka ahna waa lasoo khaniimaystay ciidamada mujaahidiintu waxay dhanka kale howlgal gaara ka fuliyeen afaafka hore ee deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhaba dhimashadu waa laba murtad qaniimaduna waa laba qori oo eekaya afartan iyo toddoba ah iyo booshaskooda dhanka jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu maanta madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buule xaaji madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada khasaare ayaana jira sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay galabta qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyada riddada u tiilay gudaha magaalada baydhaba waxaana weerarkan ku dhaawacmay saddex askari oo laba ka mid ah uu dhaawacoodu garab yahay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa golaha ammaanka qaramada midoobey oo caawa go-aan ka gaaraya mustaqbalka ciidamada afrikaanta soomaaliya iyo suurtagalnimada howlgal cusub magaalada new york ee dalka maraykanka waxaa kulan ku leh waxaa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobey waxayna kulankan uga hadlayaan arrimaha soomaaliya gaar ahaan dhanka ammaanka qaramada midoobey ayaa ka arrinsanaysaa sida laga yeelayo soo duulayaasha caloosho dushaqaystayaasha afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ilawareedyo ayaa sheegaya in dowladaha ugu waaweyn ee reer galbeedka ay ku kala aragti duwan yihiin sida loo maareynayo muranka ka taagan cidda maalgelinaysa howlgalka cusub ee ururka midooda afrika uu si hal dhinac ah u iclaamsaday waxyaabaha kulanka caawa ka dhacay new york lagu go-aamin doono waxaa ka mid ah mustaqbalka howlgalka afrikaanta atmis in howlgalkan sanadada badan qaatay lasoo afjarayo iyo in kale dowladaha ka mid noqon doona howlgalka a u som ee midooda afrika uu iclaamiyey sidoo kale waxaa laga doodi doonaa jihooyinka dhabarka u riidanayo maalgelinta soo duulayaasha afrikaanta ee soomaaliya inta sano ee uu howlgalkan soconayo iyo dowladaha ay ciidamadoodu ka qayb qaadanayaan shirkii isbuuci lasoo dhaafay ka dhacay magaalada ankara ee turkigu ku heshiisiiyey abiy axmed iyo xasan gurgurte ayaa u muuqday mid looga hortegayey in ciidamada xabashida itoobiya laga reebo howlgalka cusub ee afrikaanta soomaaliya arrimaha ay isku mari laayihiin shisheeyaha ku kulansan magaalada new york waxaa ugu muhiimsan laba arrin oo kale ah cidda maalgelinaysa howlgalkan tusaale ahaan midooda yurub wuxuu doonayaa in culayska maaliyadeed ay la qaybsadaan dalalka afrika iyo qaramada midoobay halka maraykanka uu gebi ahaanba ka cagajiidayo in uu qaaraan ku darsado maalgelinta isbahaysigan sidoo kale wuxuu muran ka taagnaa in masar iyo itoobiya lagu soo daro howlgalkan hubanti la-aanta ugu daran ayaa ka taagan cidda dusha u ridanaysa bixinta kharashaadka ku baxaya soo duulayaasha afrikaanta waxaana xusid mudan in donald trump uu bisha koowaad ee sanadda labada kun shan iyo labaatan talada maraykanka la wareegi doono waana hogaamiye aan ogolayn in maraykanku lacago ku qubo dalalka dibadda ciidamada midooda afrika ayaa duulaan ku jooga soomaaliya muddo siddeed iyo toban sannadood oo xiriir ah mana xaqiijin hal hadaf oo ka mid ah ahdaaftii ay reer galbeedku u soo xil saarteen waxaana ugu muhiimsan in ay baabi'iyaan shabaabulmujaahidiin iyo in ay dalka ka dhisaan nidaam dimuqraadi kufri awood leh waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa gabar soomaali ah oo lagu dilay kayn ku taal stockholm sweden dhacadan ayaa maalin ka hor laga soo tabeeyey kayn ku taal xaafadda maasta ee ka tirsan magaalada stockholm waxaana halkaasi gabadhan soomaaliyeed ku beegsaday nin mindi ku hubaysan dadka soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka sweden waxay soo sheegeen in gabadha la dilay lagu magacaabi jiray nimco bashiir daa-uud oo ahayd siddeed iyo labaatan sano jir halka ninka dilka geystayna da-diisa lagu sheegay afartan sano jir gabadha weerarkaasi lagu beegsaday waxaa markii hore soo gaaray dhaawac culuskaasi oo ugu dambeyn la sheegay inay u geeriyootay eheladeeda iyo asxaabteeda waxay sheegeen inay aada uga argagaxeen dilkaasi waxay intaasi kusii dareen in nimco ay ahayd kalkaaliso caafimaad marka la beegsanayana ay ka timid xarunta shaqada kuna jeeday gurigeeda booliska caasimadda sweden ee stockholm oo dhacadaasi ka hadlay waxay sheegeen inay xireen ninka da-diisu tahay afartan jir ee lagu tuhmayo in uu ka dambeeyey dilka waxayna sheegeen inay baaritaan ku hayaan falkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa toogasho ay dad ku dhinteen oo ka dhacday iskuul ku yaal dalka maraykanka weerarkan toogashada ah ayaa maalintii isniinta ee aynu soo dhaafnay ka dhacay iskuul ay leeyihiin dadka nasaarada ah oo ku yaal magaalada nadison ee gobolka wisconsin ee ka tirsan waddanka maraykanka toogashadan waxaa lagu eedeeyey inay furisay gabar shan iyo toban sano jir ahayd waxaana si gaar ah ay toogashadu kaga dhacday fasalka labaad ee dugsiga hoose iyada oo halkaasi ay ku dhinteen macallin iyo arday qaar kalena ay ku dhaawacmeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada mareegtu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ahaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka kala fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose
waa tahay maahir maxay ahayd hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil maanta ma jirin hadalhayn sidaas u weyn oo baraha bulshada ka taagnayd الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa kataayib al ikhbaariya ayaa caawa baahisay qaybtii siddeed iyo tobanaad isdaaraadka lagu soo bandhigaya mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee dhowaan ka dhacday wilaayaadka dalka qaybtani waxaa lagu soo qaadanayaa sida sakada xoolaha nool looga qaybiyey deegaanka yaaqbaraawe ee ka tirsan wilaayada baay
سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخ الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين على الإيمان والحب اجتمعنا إن شاء الله تعالى عقب بينا قيت في جيرة قفك كوالا وعين وعوى النور حسن نور القوم حسن الصالحين Nuru ina san mujahidin da gal masakin da inge bisi ishte ina shang na galat ilahi wal inkari mujahidin da isi ishte ilahi hangir gire gal al hajj bas إذا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين تبايعنا على الإقدام magaciga cabdisalaan cabdulla xaaji geeka maylaka suubaya mujaahidiin qeysbu biyahaayeen kuwaad iyo masaakinta qiibiyahaayeen nasiiba huwaalkada jinko ana oo daran qaalan geel ah maasha allah mid la soo koobi karo ma على الإقدام اسمنا آل محمد زكاوتك ومامو الإسلامي لك قبسة هاي ما أنت مسلمين اللي قبي هاي يرقال تضبع هاي توست فرعسين هاي مدينة أخي في الله سر في الخالدين أخي أول حسن محمد حركة ومال كإيبيس استعمال مساكن سلسيس ولإيبيس أو كومي ما سيد توسي عشان في يوم ده شركة إنك على أجونا ليسيس فرح بقول كي بقول فرح أنا إيه عن فرح سيء الأشواك كي يرفع دينا أخي فلترفع القرآن نهجا سماويا يدل الحائرين
سير فايلو هذا هذا في عندي
القرآن نهجا سماويا يدل الحائرين سر في الخالدين
waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa waxgaradka wilaayada jubbada hoose ayaa waxa ay ka hadleen heshiiskii badda ee dhowaan xasan sheikh uu u saxiixay dowladda itoobiya arrimahaasi waxaa ka hadlay suldaan maclin maxamed oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada jubbada hoose iyo suldaan cabdifitaax xasan maxamed oo ah xogayaha golahaasi بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إن شاء الله تعالى waxaa iga aadan bixinta uu bixiyey xasan gurgurte badda soomaaliya ama uu bixiyey muuse biixi oo la yidhi etoobiya loo saxiixa waxba kuma kala duuna macnaha markaan annaga nahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan aan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka een, muuse biixi iyo xasan guurguurte labadaba waa kaar ku shuban niman la yidhaahdo wa waa kaar lagu shubtay khaasatan xasan guurguurte hadda wuxuu sheeganayaa isagaa islaba dhacgaraacayo mar wuxuu leeyahay een, aniga ah madaxweynaha soomaaliyeed oo federaal mana ogoli gobol ka mid ah soomaaliya in laga bixiyo warkiis waa laga haya xasan guurguurte haddana asagaa loo yeeray ankaraa looga yeeray wixii loo meerin kara waa loo meeriyey dalkii soomaaliya ayuu wuxuu yidhi etoobiya waxaad ka ogasho waa kaa siinaya asoo abiy marna aan qobad- qodobadii uu lahaa ka noqonin abiy marka hore wuxuu sheegay xoog iyo xiiladba inuu wax ku helayo oo macnaha asaga abiy warkiis waa cadyahayo waa gaal u jeeda dalka soomaaliyeed u jeeda muslimiinta bariga afrika u jeeda dhaqaalaha macnaha muslimiinta ay leeyihiin horu macnaha u qaatay dhul ay leeyahay muslimiin soomaali ay leeyihiin oo hor u qaatay haddana waxaa u dhadhamaya macnaha waxaa la yidhi mogta waraabaha ka ridid waa ku ceeb wax shay hadduu qaadid barto in laga rido waa ku ceeb abi marka waxaa ceebba ku ah in wax uu himiyey oo soomaali ay leedahay in maanta laga reebo ayaaba ceeb ku ahba guurguurta marka waa nin wax loo meeriyo waa nin doqon ah nin wax fikira ma aha waa ninka akhas akhas soomaaliyeed waa kaas hadda kuma tilmaami karaan madaxweyne soomaaliyeed ayada waxay kaga dhiganta ahmiyad weyn waayo etoobiya dad waxaa ku nool aad u fara badan oo macnaha maanta dhibaataysan oo raadinayo meel ay helaan biyaha soomaali ay ka helaan tekadna ay ka samaystaan waxaan baahan oo malyan dhowr iyo tobanka malyan ama labaatanka malyan ku dhow ayaa la rabaa halkaas in macnaha irsaaqad ay ka helaan marka ayaga dan baa ugu jirta laakiin soomaali ama muslimiinta bariga afrika wax dan ah ugu jirto ma laha waxaa dan ugu jirta iska dhaafe dadka bariga afrika hadday maanta is- arrintaas ka dhiidhin waayaan ama iska celin waayaan gumaysiga maanta ay ku hayso muslimiinta walaalaha falastiin ama lagu hayo ghaza midda oo kale unbaa maanta bariga afrika macnaha usoo wadaa etoobiya wax kale oo ka soo socdana ma laha marka waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta ah iyada etoobiya ulijeedkeeda iyo fikirkeeda iyo xooggeeda iyo xiiladeedaba waxay ku talagashay soomaali inay bad ka hesho ama kismaayo ha laga siiyo ama muqdisho ha laga siiyo ama ha laga siiyo waqooyi ha laga siiyo umaba kale ahaba mar walba waxay ku tahmaysay abi iyo waxa gaaladiisa oo oo macnaha etoobiya ah xabashidaas waxay ku tahmaysay waxay tahay in ay dalka soomaaliya meel un lugta kala galaan tiina maanta waxaa u suurtageliyey murtad xasan gurgurtaa u suurtageliyey bulshada meel kasta oo joogto islaamka ah waxaa kala gudboon maanta inay iska dhiciyaan cadowga alla subxana watacaala allah subxaana watacaalana amar ayuu dadka muslimiinta duldhigo waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa buu leeyahy la dagaalamase idinla dagaalameen dadka marka muslimiinta ah yaan macnaha nila kala qobqobin oo la dhihin kuwaanna waa xarako kuwaanna waa qunyar socod kuwaanna waa shacab kuwaanna waa waxawaay dowlad meeshan wax dowlad ho yaalla ma laha odayaashii ama muslimiinta anaga noga horreeyey aabbayaasheenna waxay ka dagaalamayeen in etoobiya dadka muslimiinta bariga afrika ee gumaysato way ka dagaalameen annaga maanta marka inaan aan diiwaanka ka galno waraaqa madow dadka muslimiinta soomaaliya bariga afrika ku nool ay ka galaan ama etoobiya oo shalay aabbayaashood ay la dagaalamayeen maanta ay dhulkooda ayagoo arkaya intay tikad ka siiyaan ee raalli ku noqdaan hadda gumaysi ay gacmahooda ku keensadeen waay berri macnaa mid waxaa waay shallaayt wax matarayso waxaa biyana soomaali xukuma ma hadda biyo intaysan ku soo gaarin ayaa la iska moosaa marka dadka muslimiinta soomaaliyed waxaan dhihi lahaa etoobiya maanta idaa kala jaban oo ishaysato oo qabiil qabiil isu dagaalayso oo baaba'san saa ay tahayna hamigeeda iyo kibirkeeda isla weyninkeeda abiy wuxuu yidhi imaa xiilada waa inaan ku helo imaa xoog waa inaan ku helo hadda xiiladii marka waa loo soo saxiixay xiiladii uu sheegayo helay asaga laakiin awood miisku saas u garaacaya wuxuu leeyahay ama yeel ama diid xasanoo waa qaadanaa ani baddaas xasan marka wax laga sugaaya ma lehe dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed dal iyo dibad meeshaa joogtaanba u kaca diinta ilaahayna u kaca ilaahayna ugu dhowaada jihaadka bariga afrika ka qayb qaata si aad macnaha cirdikiinna iyo dhulkiinna iyo tarawaadkiinna iyo kheyraadkiinna aad gaalo uga difaacataan inta ayaan dhihi laha dadka muslimiinta waxaa igaga aadan maxaa yeelay waa dal islaam ah waa dal muslimiin ay leeyihiin dad muslimiina soomaaliyeed ay leeyihiin mana ogolaan karno maxaa yeeley waa ninka bixiyena waa nin ka turjuma man ma ahan maxaa yeeley waa nin caado qaato ah xasan wuxuu u taagan yahay inuu bixiyo dhulalka soomaaliya horey wuxuu u siiyey turkiga haddana wuxuu ugu dari rabaa etoobiya qayb ka mid a inuu siiyo meel kastoo laga siiyana mana ogolaan karno maxaa yeeley waa dal soomaaliya ay leeyihiin waxa la bixinayana soomaaliya ummad muslimiina soomaaliyeeda iska leh dad wax bixin karo nin shaqsi qaasa bixin karana ma lahan mana awoodo maxaa yeeley xasan wuxuu u taagan yahay gaaladaas waxayna samayso ayuu siinayaa shalay wuxuu u siiyey inuu siiyo badda turkiga waxaywxuu dhahay difaac ayaan u siiyey maantana isla turkiga bixinayaa oo xasan ku qalqaalinaya inay bixiyaan dhulka badda soomaaliyeed waxaan leenahay mana ogolaan doono wakhtiga ahaato maxaa yeeley soomaaliya waa dal muslimiin mana ogolaan doonto farqiga u dhexeeya waxaa waaye shalay wuxuu diidaya muuse bixi inuu bixiyo maxaa yeeley inuu isaga bixiyo ayuu rabaa isaga magaciisuna uu ku saxiixdo waxa meesha kasoo gelaya daqligiina isaga keligiisa uu qaato wuxuu rabaa keligiisa inuu wax qaato waa kaliya taliya dalkan inuu kulligiisana gatar rabo waay الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح waa hagaag dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xubintaan uga hadalno xaaladda magaalada kaza iyo cudwaanka yuhuudda waxaana la diyaarah walaalkeen shayb cabdulaahi aad baad umahadsan tahay ismaaciil diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqaymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah waqooyiga khaza sida mukhayamka jabaaliya baytulaahiya iyo sidoo kale mukhayamka nusayraad ee bartamaha qidaaca dhaca sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay ahaayeen kuwo aad u argagax leh oo waxa ay muujinayeen heerka uu gaarsiisan yahay duulaanka lagu hayo shacabka magaalada khaza oo dabcan kaamirooyinka warbaahinta ayaa si toos ah waxay maanta u soo tebinayeen eeyaha oo cunaya meydadka dadka shuhadada ah waaxda caafimaadka qidaaca afarlabaatanki saace lasoo dhaafay tirakoobka ay soo saartay tirada shuhadada waxay ku sheegtay in ay gaarayaan soddon iyo siddeed ruux halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol iyo saddex kale dabcan intaas waa inta cisbitaallada la gaarsiiyey waxaa ka badan inta kale ee burburka hoostiisa ku jira ama aan cisbitaallada lasoo gaarsiinin maalinkii afar boqol soddon iyo sagaalaad ayuu socdaa cudwaanka dabcan tirada shuhadada ilaa wakhtigaas waxa ay gaaraysaa afartan iyo shan kun sagaashan iyo toddobo halka dhaawacyadu ay yihiin boqol toddobo kun laba boqol afartan iyo afar kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen dabcan howlgallada muqaawamada ayaa u muuqda kuwa sii xoogaysanaya maalmihii lasoo dhaafay maanta weerar ka dhacay mukhayamka jabaaliya ee waqooyiga magaalada khaza dhaca allah fadligii waxaa lagu dilay ilaa shan askari oo sahaayin ah muqaawamadu waxa ay sheegeen in dagaal foolkafool ah labada dhinac uu dhex maray halkaasna ay ku khaarijiyeen shanta askari sidoo kale allah fadligii askari lixaad ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay baytulaahiya ee dabcan askarigan xilliga la dilayey waxa uu taagnaa afaafka hore ee gaadiidka meerkaafaha loo yaqaano ee ay ciidanka sahaynada isticmaalaan maalinkii shalay ayay ahayd markii muqaawamada allah fadligii ee saddex askari ay ku dileen dagaaladii ka dhacay waqooyiga magaalada khaza sidoo kalena hal askari howlgal qanaas ah ay ku dileen xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna afaafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa kulan ay barbar socotay dowlad diini ah islamarkaana socday muddo labiyo toban cisho ah ayaa wilaayaadka boqol iyo hiiraan waxay ku guulaysteen xalinta khilaaf dhiig ku daatay oo dhex maray beelaha kale ah laba ceel qoday iyo sidoo kale beesha gaaljecel oo wadadega wilaayaadka bakool iyo hiiraan ugu horreyntii munaasabaddii lagu xalinayay xalinta khilaafaadka labadaasi beelood ugu horreyntii waxaa laga jeediyey bayaan labada beelood ka soo baxay bismillaah ujeeddo heshiis laba beelood oo walaalo ah kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha gaaljecel iyo laba ceel qode socdayna muddo kow iyo toban maalmood ah ayna wehlisay dowro sharci ah oo ay horkacayeen dhaqanka labada beelood kana dhacday wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan degmada tiyaglow shirkaas oo ay daadihinayeen guddi ka kooban afar ruux oo ay xarakada u xil saartay iyo weliba nuqabada labada wilaayo bakool iyo hiiraan shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyey labada beelood khilaafkaas oo dhul iyo dhiigba lahaa wadahadal dheer iyo isu jiijiid kadib waxay ka heshiiyeen qaybo ka mid ah wixii ka dhexeeyey sida dhimashadii labadii nin ee u dhalatay beesha gaaljecel iyo dhaawicii saddexdii nin ee u kala dhashay labada beelood labo waa ceelqode midna waa gaaljecel iyo weliba gaarigii la xambadeeyey waxaana looga heshiiyey sidan kow waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba boqol halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyey shan boqol iyo konton doolar oo noqonaysa boqol iyo toban kun oo doolar laba waxaa la cafiyey labaatan halaad oo u dhiganta kow iyo toban kun oo doolar waxaa dhiman boqol iyo siddeetan halaad oo u dhiganto sagaashan iyo sagaal kun oo doolar afar waxaa la bixiyey toban kun oo doolar waxaa dhiman siddeetan iyo sagaal kun oo doolar shan wakhtiga lagu bixinaya waa saddex bilood oo ka bilaabato shan iyo tobanka bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna eg shan iyo tobanka bisha sagaalaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri lix waxaa kaloo ay ku heshiiyeen in loo gudbiyo maxkamadda shareecada islaamka macalin cabdiraxmaan oo u dhashay ceelqode ahaana dhaawac labadii kale ee labada beelood kasoo kala jeeday waxaa lagu xalliyey duco maadaama dhibkoodu yaraa magacyadooduna yihiin kow cabdiqaadir sooy gaaljecel laba ibraahim macalin cabdi ceelqode toddoba arrinta gaariga dhibkii gaaray waxaa lagu qiimeeyey kun sagaal boqol toddobaatan iyo laba doolar waxayna ku muddo tahay magta labada nin siddeed dhacdooyinkii tirada badnaa ee laysku haystay waxay uga heshiiyeen waxay uga heshiiyeen ayada oo faahfaahsan sida ku qoran warqadda ku lifaaqan dukumentiga heshiiska ayadoo koobanna waa sidan a dhammaan sagaashan iyo siddeeddii qodob ee ay isku haysteen way xalliyeen marka laga reebo laba iyo toban qodob oo ay qaateen xalkeeda nuqabada labada wilaayo ba tii isdaarka qadaha wadatay ee reer gaaljecel fulinteeda waxaa qaatay waaliga tiyeglow macalin saalax c qadiyaddii mootada reer geeladleh laga dhacay ee ay horay u galeen saddexda wilaayo shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo bakool aanna la dhammaystirin xalkeeda iyo qadiyadii dhaca hantida kale ee lagu eedeeyey saddexdii nin ee reer ereballa xalkooda waxaa loo wareejiyey maxkamadda shareecada islaamka d sidoo kale qadiyaddii ninkii la dilay axmed cabdi aadan ee gaaljecel baaris kadib waxaa lagu qabsan karaa cid cayiman hebel ama hebel iyo hebel afar arrinta dhulka waxaa loo xalliyey sidan kow dubbo waa deegaan hoostaga wilaayada bakool gaar ahaan degmada tiyeglow labo ceelhawiye waa deegaan hoostaga wilaayada hiiraan gaar ahaan deegaanka ceelow saddex dubbe iyo ceelhawiye waxaa laga baabi'inayaa dhammaan dhismaha ku yaala marka laga reebo masaajidda hadda ku dhisan iyo ceelasha waxaana la farayaa labada beelood in ay kaga guuraan muddo afar bilood ah oo ka bilaabanayso shan iyo tobanka bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lix ku eg shan iyo tobanka bisha tobanaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri ceel qulaay iyo ardaa waxaa loo daayey sidii ay horay ugu duugtay wilaayada hiiraan lamana faagi karo arrinta burdho iyo waabdoore waxaa la fulinayaa heshiiskii taariikhdiisu ahayd lix iyo tobankii bishii tobanaad kun afar boqol soddon iyo sagaal hijri ee ay horay u gaareen waxgaradka labada beelood ceelqode iyo gaaljecel oo u qoraa sida tan kow in la aaso showligii shaqaaqada ay ka soo bilaabatay ee waabdoore laba in boosas loo jaro saddexdii qofood ee lagu heshiiyey in burdho la dejiyo saddex qofkii horay boos ugu lahaa oo laga haysto wuxuu u soo dacwoonayaa maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada bakool lix qodobkii hore ee dib u eegista lagu sameeyey waxaa loo dhigay sida tan a dhammaan dhulka waxaa iska leh allaah waxaana mas-uul ka ah maamulka islaamiga ah lamana noolayn karo iyadoon ogolaasho laga haysan maamulka islaamka ba wixii hadda nool ee laysku haysto waxaa loo xallinayaa si shakhsi shakhsi ah mudac iyo mudac calayhi ta waxaa mamnuuc ah lana aqbalaynin waxay ashkhaas isku haysato in qabiil laga dhigo ciddii lagu arkana loo aqoonsanayo fidno wadayaal waana liiska qabanaa jiim si guud waxaa mamnuuc ah ceel beer war iyo deegaamayn cusub iyo wixii la mid ah xa waxaa loogu baaqayaa dhammaan dadka uu quseeyo heshiiskan in ay ku wada noolaadaan nabad iyo walaalnimo kha in nabadda hadda la qaatay la gaarsiiyo deegaanada ay deggan yihiin beelahaas lana dhaqan geliyo nabaddaas deel in wixii dhex mara dadka deriska ah ay ula laabtaan shareecada islaamka ra in aan wax hub ah lagu qaadan karin meelaha ay beelaha deriska yihiin siin in ciddii ku xadgudubto qodobada lagu heshiiyey ay la kulmi doonto ciqaab shareecada islaamka waafaqsan wabillaahi towfiiq sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka beesha laba ceel qode ee heshiiskani qaybta ka ahayd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kolley kulanku walwalba sababa leeyin waybaa sabab anhaayee lama eelqoda khaas ahaan reer geelel yaa waybaa sabab anaqdeena lama qof oo reer gaal jecel iniyoo ku dilaan kolley sababkaas yaan tilahan kulmi intiyoo dhiigaas intiishaanti ilaahay subxaanahu watacaala waybaa lanaha marka hore lamadii qof oo walaalo ku baheen janaatul firdows allah ku waraabiya qaraabadii iyo eheladiina sabar iyo imaan qulubtii oo laagshaba kabacda akhyaarayhe kolley insha allahu bayaanka una dhom hanoobahi isla dhegaysadaani guud ahaan way baaha nabadii wal allo wali bayaanka maka qoran wal una hanoobahiyo wal una saxiixinayo nabadiina insha allahu qaadani tan kale markii walaalo reer gaal jecel kulungni mayba agnaganay curfigii iyo dhaqankii soomali lahada jirta mayba liiska hiraya sabaanga liiska hiri gacmaha liiska obsadi hebidkaa lii saari kabacd mayba korkaanu naqatay laba boqol oo halaad oo diidii ah yani waajibti markaasa walaalo wayba ku oodsanay seduwalhaad koo wayba ku oodsanay heen geeli oo labada boqol haay ini walnoo dhammaan wayba kale ku oodsanay geeli ininin la cawayaan wayba kale ku oodsanay muddo inina siyaan walaalo ilaahay khayraanka jaasiya sidiidii osaban oo ogolaada geeli wayba noo dhumeen naha labaatan neef geeli waa noo dhumeen wayba nin hirtay boqol i siyatun halaad ilaan diidi maybuha muqaladu sida la ogi siyatun halaad bu urey anta kalena maybuha da oo weyn gurbana makajaro waa geel oo dhibaatadiis lew lacagdii maybuahayo geeli oo boqol i siyatun kayning lacagooya qiimo wayba ka heliinaye alaa neef shan boqol iyo konton dollar marka insha allahu muddo may baan sidenaha sade bilood sida la ogi diidan oo muqalada ah dii muddo lama ah marka taas ixsaankaasaan soo biyaan anka mahadiyaan insha allahu unuuna ilaahay subxaana wa tacaala hoob ero waadaawna ilayhi biixsaanin inisoo faylaka gudun yaa rajaysagna ilaahay hanin fudusaay yoona xagsho allahan sahla unuuna xagininilaha ilaahay hanoobii wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdulilah ilaahay ka mahadsan walaalihii reer gaal jecel geedka ilaahay oroodiis wal ku dunuub badan amba ku dhab badan injarna dhiigga muslimka bilaa sabab laawo la deedii qof walaalka ee muslim e hanga oo gob ad an lahayn kas iyo maagliin dili wal ku dhib badan injarin walaalihii midi dhibsadaan sinabade walaaltanimo eh xagga iyo shareecada islaamka haniisla aadni madi walaalow raallahaw arnisatoose haqar la-aan ee sabeentiniin ku qaadadeen jazaakum allaahu khayra lana ilaahay sabar intii dhimati sabar jamiil ee allah ku siy eheladii ku tabeegna intii dhimati ilaahay bedelsha oo khayr ee allaha siy kolley wal kasta qodob kasta inta laka akhri waa qodobadii ha ka heliyan walaalaha eelqoda iyo reer gaal jecel maylana wanaagi iyo sharafti ilaalintii masaalixdii muslimiintii deriska haayan iyo dhiiggii muslimiintii deedintii hor istaagii hor surumeen walaalihii mujaahidiintii iyo akhyaartii lamadii beelood nuqabadiio iyo bulshadiioba dadka bannaankii ogyoon ini laqaadadaan saasaa arrin lahaaye ilaahay fidnadana intahanoo karheeba ilaahay towfiiqdahana waafaji walaalayaal may la ray sidiiba mayb waa regulolism may la ray maslahow hooba maslaha la waaye mayba tartiima inbaray galow walaalayaal kolley dadkan oo waxgaradkan iyo culmaadon iyo dadkan wanaaga badan le dhabkan muwadan ashkhaas khaase oo laakiin una niidhah gebinga niidhah wed se dadkii horey baniinku jariib in sheegaan maylana dadkii oo allaha nooga bad dadkii oo allaha nooga bad mayba umudunda diris ee walaale in badan la diris ahayn haddana haada doonaan hoob ilaahir ee mayba lenaa dadkan oo fidniwadayaalka umudunka dhah jara allaha nooga bad wakhaasatan may lenah lamada beelood lankasta lankii oo nayo fidna abuur umudun dhibaatada kawada nimiya wal ogye ilaahay inku obsano ilaahay inku dhawaanoy dadkan fidnad abuuraha isku gobaneen hooba dadkan fidnad abuuraha unana isku goban kiidan o fidna abuuray wali hallaayo una raalle ka naqan aakhiradan adduunyadanga beelana adaawadan oo antun hana marsiidi ilaan mayba waa lamadan beelood ambadana ilaahay mahadle dhibaataha dhexmarta wangahaaska beeleen wiilahaaska beeleen wala isdoogi yeedo hadda kitaabka ilaahay hoosis roonaan raayad islaamka ka hoos noolnin akhyaaray mayla faday sidii oonayow nabigan calayhi salaatu wasalaam haddii ummadii reer ansaar haaye anseedi coos i khajisras sidii anka walaalownan ununa may lafadayna an walaalownan kitaabka ilaahay nin walaali ilaahay bana laari wactasimu bixablillaahi jamiica walaa tafaraqu wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatii ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha ilaahay nabishay midi dhahaseeday umadiyaday boqol sano dagaalamaya ilahay ka badbaaday walaalayaal sida dadka odayaalka nin sheegaan sida walaalkii horteey ilaahay mahadlay jariiba sheegay heewayaago dili iyona hoolis qobsadiiba hanku dheeriti oo kale unuun haddii reewun ana mahatiri ma eraynan aray he aadi reewun dhali maana labayna maana dhedahayte yadadkun mahatiriya siin araayaananer ya unuun markaasa maylana heewi hooba dili iyona hoolis qobsadiib walba ma ah war kusuge mayla faday akhyaara ini lukuba ilaahay ignaqanan ilaahay intooba sheegnan dirisa ena walaala ena ini dhibaatadan geeka kabacda hanin ku dhahban waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka beesha gaal jecel annaga haddaan nahay ree geel jecel iyo laba ceelqooda waa heshiinay qabaa'ilkana wax badan oo diris soo ahaay hadda waxaa ugu dambeeyey dil laba qof ayaa dhacay sida naqiibka iga horreeya uu sheegayba waa laga heshiiyey insha allahu tacaala sida shareecadeenna ay ogashahayna xoolaa lagu kala qaatay xoolaha wixii laisu reebi karana waa laisu reebay waxa kaleentana insha allahu tacaala muddo ayaa la kala qaatay saddex bilood ah geelina labaatan neef ayaa laisu reebay keliya markaan inta waxaan rabaa inaan ka sheegto annaga waxaan nahay dad diris ah wax badanna diris waa soo aheen nafta hadday nagu jirtona waa sii ahaan doonaa dad kala tagayana ma nihin ee waxna waa iska dhacayiin oo qabaa'ilada wax waa dhex marayaan dhaqanka labada beel waxaan ka codsanaa oon anig ka mid ahay hadday wax dhacaan aan iska soo gaarno aan issoo wacno haddii laba ceelqodo wax laga hadlaya halaysoo waca naqiibow xaggaaga waxaasaa jiro waxaasaad naga hadlaysay walaalaanaheen waxaana ma kala qabata anaa diyaar wey anaa u taagan insha allah hadduu ilaah yihahdo biidni illahi kariim laba ceelqoda haddaan wax ka hadlayno anaa soo raadina hadduu ilaah yidhaahdo dhaqankoodaan soo waca walaal meeshii loo mari jiraan u mara insha allahu tacaala mas-uuliyaddaasna anaa dhabarku uridinaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan codsanaa dirisaa nahaye waxyaabahan aan jihaadkii iyo islaamkii aan ku mashquulinay ee dadkan duurka ku jiro hadda mushkiladda annagana haysata wilaayaadkan ay ka hadlaayaan waxaa ka mid ah shaksiyaa waxallaynaa shaksi markuu waxallaya nabadoonkiisa wilaayadu waca nabadoon kale ma raadinayo wuxuu leeyahay ree hebel waxaanay nagu sameeyeen qadiyadda waxay isgudinaysaa marka laba qabeen hawshi waa sii fogaanaysaa waxay tegaysaa meel aan laga soo celin karin waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ciddii wax laga hadlaya labada cidba inaan shakhsiyaadkiisa lagu koobo sida hadda isdaarka ku qoran si ay micnaha dhibaatada noogu sii fidin wixin hadday shakhsi noqdaan musaalaxadooda waaba iska sahlaanaysaa waaba la dhamaynaa soo ma ah intaasna aan isla qaadanay insha allahu tacaala annaga ree geel jecel dhinacayna ilaahay idinkii waa dadaalaynaa adduunyadan intaa la joogo wax unbaa waa iska dhacayin ayada moogtahay cid dhamaystiran ma jirto wax waa jirayaan laakiin ilaahay idinkiis wixii xaggaa in idinkaga imaado biidni illaahi kariim waa kadaba imaanaynaa annagoo arrintaas ida raalli aan ka ahayn inay idinka raalli garaynaan diyaar u ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat sidii ma aragtay raggii horeba is u sheegay meeshaan waxaan iskugu nimaadnay labadaa walaalaha ah oo xoogaa ay wax dhex mareen oo xurguf ah xurguftani waa dhammaatay halkaanaan iskugu nimid laba iyo toban habeen hali inay noo aheedaan jeclahay dhinac kastaa wax loo fiiri in wixii xumaan ahay aan tuurnay oo wanaaggii aan iskugu nimid oo saacaddan wixii ka dambeeyo reeraha maaragtay ay isdhex maraan carada ilaaha iskale mas-uulin waxaa ka eh maaragtay dowladda islaamka annaga inaan daaqno oon ka biyo cabno oon isdhex marno oon awrta isla daysanno oon dugsiga isla galno oon walaalowno oo ma aragta aan bidax iyo midig xumaan aan fiirinin wanaagga aan fiirino beesha gaaljacel ma aragtay meeshaan ceelqoodaa kasoo dhawaaday iyo raxweynaa kasoo dhawaaday iyo kanaa kan ay is warsanin ciddaan reer walaalahan inta fadhino aan anagana diris lanahay ay yidhaaheen reer ceelqoodana howya ma aragtay ninkii dili iyo ninkii ma aragta howshiis qabo halaaw male ay maanta u dambayso ninkii oo howya dili halaabaad leey waxbaas halleey waxaas ku dheelay taasna aan la sheegin walaalnimadii u dhalan aan isu dhex marno islaamnimadii iyo dilisnimadii iyo walaalnimadii intii saddexdii shayba ma aragtay waa naga dhexaysaa aan ku walaalowno walaalnimadaynan waxayba ku eg tahay halahaan meesha aan joogno nin kastaba asjid maro waa la walaaloobay waa la heshiiyey hortan oo kale lama arkin wanaaggaan oo kale horma dhicin walwala nimankan oo ma aragtay reer ceelqodo annagaaba kardareen reer gaaljac annagaa ka gardareene waxaan wanaag ugu imaadnay tanoo kale horba lama arkin ay geeyaan reer ceelqoodan ay geeyaan oo reer gaal jecel annagaaba ka gardareen oo ma aragtay saan yeelnay war nimanka niman iska fiyowbu waa naagaha ay maqlaan ilmaha ay maqlaan nimanka aan waxgaradkeen ay maqlaan jid kasta la qaasiyo intaasaan rabnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan soo jeedinayaa ilaahay subxaanahu watacaala koomkan asaa iska leh carradan asaa iska leh dhul in lagu dagaalamo waxaas ilaahay ogol yahayna ma aha dhulka ilaahay baa iska le dhulkaa nin walba wuxuu ku leeyahay guriga meeshaas ku dhistay meeshaas beerta ku leeyahay iyo ceelka shakhsigaasuu leeyahay inta kale waxa waaye waa caam islaamkao dhan iska dhexeeya waxaa dhulka gacankuhayntiisa iska leh mujaahidiinta bariga afrika ciddii ayaga oo markaas ama gardaroonayso ama dhibaato waddane ayagaa u jeedo walaalayaal waxaan soo jeedinayaa labada beelood inaan heshiiskeenna as noqdo mid miro dhalo waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa nagaynta
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطى رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا